bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo soddonaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay qaswatu beder gebagabadeedii gaar ahaan dadkii la odhan jiray alasra lahaydsayaashii iyo maxaabiistii markaa waxaa hadlay ninkii la odhan jiray suhayl ibnu camrin reer markuu la hadlay waxaanuu yidhi abi sufyaan yuu idin dagin oo yuu idinku kadinin wuu ogyahay diintan inay horu marayso saan aniguba u ogahaybu wa ina allaha naasirun man nasara diintan cidda u hiilisa ilaahayna wuu hiilinayaa wa muqawin diina diintiisana ilaahay wuu xoojin doonaa waqad jamacakum allahu calaa khayrikum yuriidu abaabakr ummad yahay ilaahay wuxuu idinku mideeyey kii idinku khayr badnaa oo abaabakara ayaa madaxa ilaahay u idinka dhigay waina dalika lam yazid ilislaama ilaa quwa arrintaasina islaamka awoodun bay u kordhisay abubakar oo la doortay waxba kamay dhimin islaamkee kor bay u wadi faman ra'aynaahu rutadda darabnaa cunuqa qofkaanu aragna isaga oo islaamkii ka noqday goortaanu ka jarin fataraajaca annaasu camaa kaanuu cazamuu calayh dadku wixii ay go-aansadeen reer maka iyo waswaaskii ku dhacay ee ahaa inay iska noqdaan wakta ridda way ka joogsadeen wakaana hada alkhabaru min mucjizaati nabiyina sala allahu calayhi wasalam arrintani nebigay mucjizo ahayd uu kasii waramay tiibaana dhacday marka bani aadamku waxa uu leeyahay laba dhinac shar iyo khayr marka sharkiisu uu bato waxaa la baadi doonaa in dhinacii khayrka la rajaxo oo lasoo celiyo laakiin shaydaankaa wada shar uuna lidaalik baa qur-aanka kariimka ayuuna barayaa bani aadamka marka lala dhaqmayo kiisa xun in la isku dayo dhinaciisii khayrka lahaa in kor loo soo qaado laakiin shaydaanka wuxuuna laleeyahay in laga maangalo qofka bani aadamka ilahay wuxu uhi idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim saaxiibtinimadiisa iyo wanaagiisa iyo macaankiisa qofkan heli doontaaye bal isku day inaad dhinaciisa sharkaa dawayso laakiin shaydaanka waxaa la yidhi waimaa yazaqanaka min ashaydaani nasqun fastacid billaah ilaahay un ka magagal isagu khayr ma lahae marka farqigaasaa udhaxeeya ila saddex ummadood oo isbarbar socda oo isbarbar jooga ayaa ilaahay uu ka dhigay ciddii cuqalad ahayd malaa'igtii iyo shaydaankii iyo bani aadamkii oo udhexeeya malaa'igtii oo wada khayra shaydaankiioo wada shara aadamihii oo udhexeeya halkaa waxaad ka arkaysaa qofku haddii uu liito in aanu maaragtay tuurist noqonayn laakiin la isku dayayo in la hagaajiyo oo laga reebo waxa ku raran wa min alasra alwaliid ibn lwaliid ninka magacaa la idhaahda kamid ahaa maxaabiista iftakahu akhawaahu khaalid wa hishaam iftadaahu waxa soo furtay labadiisii walaal oo hishaam iyo khaalid ibn waliid labadoodaasa ka bixiyey fidaagi waa qoladii lagu haystay buu ahaa madiine maxaabiist ahaa falama iftadaa warajaca ilaa maka aslama faqiila lahu makuu ku noqday kolkaasuu islaamay markaasaa faqiila lahu waxa lagu yidhi hallaa aslamta qabla alfidaa waa arrintii aan lagu soo furana aada madiine joogtay maxaad u islaami weyday waliidow faqaala kiftu an yacuduu islaamii khawfan wallahi waxaan ka baqday buui inay islaamkayga wax soo gaadhaan oo loo maleeyo mid macla cabsi ah islaam cabsiyuuna igu kaliftay iyo fulaynimo in loo maleeyo dabeedna wakti aan go-aan ka qaatay waxa weeye wakti aan xor ah oo la isoo daayey waktigaas ayaan go-aan qaatay marka waxaad arkaysaa maxaabiistiio soo islaamaya leanna ummadda ay soo arkeen waa ummadaan anaaniyadi ku jirin waa ummadaan adduunyo doon ahayn laakiin waa ummad ilaah doona oo diin doona oo ilaahay dadka ku xidhaya diinta taasi baa marka ay dareeneen walamaa araada alhijra markii uu doonay ninkan isaga ahee waliid la idhaah waliid ibnulwaliid inuu qaxo oo intii aan fadxu ma kaba dhicin dee bacda uxud bacda beder ayuu doonay inuu hijro galo sidii dee waajibka ahayd manacahu akhawaahu labadii ay walaalaha ahaayeen baa u diiday khaalid iyo hishaam ayaa yidhi ma qixi kartid hijro ma gelaysa fasara ila nabiyi fii cumrati lqada nebiga xaggiisa u cararay cumradii la odhan jiray cumrat lqada sulxulxudaybiya kadib sanadii toddobaad waxa dhacday cumratu lqadaa uu nebigu soo cumraystay calayhi salaatu wasalaam say ku heshiiyeen nimanka gaalada ah markuu cumraystay baa ninkani u raacay oo uu islaamay waaya macnaa islaam uu ahaa laakiin waktigaasaa hijradii uu ka faa'iideeyey oo rasuulkii asxaabtiisii u raacay wamin alasra dadkii maxaabiista ahaa beder la qabtay waxaa ka mida toddobaatankii asaaib ibnu yaziid ninka la idhaahdo wa kaana saaxiba araayati fii tilka alxarb dagaalkaa isagaa calanwaluha ninka calanka sida ayuu ahaa bandiirada dadka u sida dagaalkii bedere gaaladu weerarkii gaalada ayuu calanwalo u ahaa markaasaa la qabtay macalcalanwalahoodii fadaa nafsa naftiisiibuu maalku furtoo noocii afarta kun laga faa'iiday ayuu ahaa waqacaddana raacday wahuwa aljad alkhamisu lilimaam moxamed ibnu idris ashaafici waa ninka uu ku abtirsanayo imaam shaafici ninkaasa asaaib ibnu yaziid la idhaahdaa oo dadkii dee waktigii dambe islaamayna ahaa naftiisana furtay markaa kolkuu shaafici imaamu shaafici kolkuu abtirsado waxa uu ugu tegayaa e qarnigii labaad buu imaam shaaficina ahaa shan awowga shanaad buu ugu tegayaa waaya wa minhum waxaa ka mid ahaa dadkii maxaabiista ahaa wahbu bnu cumayr aljumaxi ninka magacaa la idhaa ninkaa wahab la idhaa ayaa lahaystayaashii ka mid ahaa kaana abu cumayr shaydaana min shayaaiini quraysh ninkan cumayr la idhaahdaa cumar yarahaasi shayaaiinta quraysh buu ka mid ahaa inankiisuna waa lahaysta oo wahab baa la idhaa inankiisu waa wahab maxaabiistu ka mid yihi laakiin odaygan u aabba ahay mid dhib badan bu ahaa shariirahoo kadeeda kaiira alidaa ila rasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam nebigana aad buu udhibi jiray quraysh buu joogaa nebigu aada u dhibaya jalasa yowman bacda intihaai haadihi alxarb dagaalkani intii uu dhammaaday kadib intii ay beder dhammaatay kadib ayuu maalin maalmaha ka mida ninkan cumayr la yidhaahdaa waxay wada fadhiisteen maca safwaan ibnu umaya safwaan ibnu umaya ninkii la odhan jiray ayay wada fadhiisteen safwaan ibnu umayana dee sidii u gaalu ahaaba fadxu ma ka dhacay daaif kadib iyabu dee raggii berigii dambe islaamay bu ahaa waa kii uu nebigu ka qaadanayay hubka isagoo aan weli islaamin marka isaga iyo safwaan oo cafaariiddii halkaa wada joogay ah oo isla reer maka ayaa wada fadhiistay yatadaakaruuna musaaba bas waxay ka sheekaysanayaan musiibadii beder wixii ummadda islaamka ku dhacay ee ummadda gaalada ku dhacay beder ayaa laga sheekaysto lasoo qaaday or maxaana gaaray maxaa dhintay maxaa la dhacay aasaa laga sheekaysta faqaala cumayr cumayr baa wuxuu yihi isagoo daa isxariifinaya wallaahi lowlaa daynun calay haddaan dayn la igu lahayn buuri laysa cindii qadaau aanan haynin waxaan iskaga bixiyo dayn ayaa la igu leeyay waxaan iskaga bixiyana aanan haysan wa ciyaalu akhshaa calayhim alfaqra bacdi iyo caruur haddaan ka dhinto aan faqr uga cabsanayo faqri aan uga cabsanayo haddaan labadaasi jirin kuntu waxaan noqon lahaa aati muxamadan faaqtulu intaan muxamed u tagaabaan soo dili laha war safwaanow waxa imika ii diidaya maxamed inaan u tago daynna waa laygu leeya waxaan ku bixiye mahayo caruurtiina waan ka cabsanayaa haddii aan ka dhinta inay faqri u dhintaan labada arimoodba ay xanibaya adduunye waan maxamed waxba igama hor joogaan in halkiisa kusoo aamusiiyo wadhaasuu ritay waaya weliba waxaa ii raacay buui waina bnii asiirun fii aydiihim inankayguna waa lahaysta oo muslimiinta gacmahooda ku jira fi aidihim waa asiir bahaysta wey asra iyo asiir iyo wabaabul waa kafaalash macnaa hayntii maxaabiis maxabuus buu inan kaygiya muslimiinta gacmahooda ku jira intaasu ku cawday waaya kan kaloo maalna haye fulaynimana hayso ayay teleen markaa ee safwan la idhaahdo kiibaa dabeedna afka juglaysa siiye faqaala safwan baa wuxuu ihi daynuka calaya waciyaali maa waciyaaluka maca ciyaali waryaa warkuba ha soo yaraada buui gashigaaga anaa laygu leeyay caruurtaadana kuwaygaba kusoo darba wax wada qabwa aad ha wada qabeene gashigana aniga igu hadle imika igu soo xawil waciyaaluka maca ciyaali kuwaygu waxay qabaan bay kuwaaguna qabayaan isku soo dar dabeedna waa yahay buui hadda intii ka qaata buui ninkaas ciyaalkiina wuxu waa kuwaasa beeli faakhada cumayrun sayfa ninkii gaalka ahaa cumar seeftiisibuu ka soo qaatay maka masaafaday jirta aada garanayso washaxadahu wasama shaxada xadda macnaha wuu soo soofeeyey aada buu usoo soofeeyey si wuxuu ka dhigay mid xiiraysa wasamahu waana soo sumeeyey sunna wuu soo mariyey si waxa ay taabato balaaya uga raacdo faqaala xataa qadima almadiina soo socday socday socday socdo madiinaha buu dab soo yidhiba fabayna cumaru iyadoo wakti cumar bin khaaab madiine uu joogo oo maca nafarin min almuslimiina koox muslimiinta kamida cumar uula joogo cumaroo madiine jooga oo koox muslimiinta kamidana ay wada joogaan id nadara ilaa cumayr mutawashixan sayfa cumayr unbuu halkaa isha bidhaan ka arkay mutawashixan sayfa isagoo seeftiisii jeeni qaaran macnaha had iyo jeer marka qoriga qofkuu diyaarka yahay waa kan ku jeeni qaarta ee dee keebkana qabta marka isaguna intuu seeftii jeeni qaartay ayuu sidii wax diyaaro daabkeeduna dee midigteeda midigtiisa ku toosan yahay taasuu jeeni qaartay xagga hore ugu jirtaa si dhaksaasi uu u siibi karo ayaa uu seeftiina la diyaariya waana soo diyaar garooday waaya faqaala cumar baa waxa uu yihi haada alkalbu caduwun lilaah wallaahi ayga halkaa marayaa waa cadow ilaahay ila waa ragis yaqaane maa jaaa ilaa bishari shar mooye khayr lamu imaan halkaa marayaa soo cumayr maaha shaydaan wey waa sharwadeen cadow ilaahay wey madiine wuxuu uga yimid u yimi maka uga yimid waa balaayu la socdaa waxaa loo baahaya qofka muslimkaa inuu il dheer yeesho oo anteenooyinkiisu taagnaadaan oo dadka uu barto qofka dalka iyo dadka dee khayr u keenaya u wada iyo ka shar u wada oo waxalla wixii soconayaba aanu u malaynin inuu ilaahay u saciid yahay halkii soomaalida dadku ilaahay uma wada saciid ahe qaar in badan baa silan marka keebaa shar wada iyo keebaa khayr wada in lu kala qof kala garan karo ya noocyada bani aadamku isku dhex jiraa marka cumar markiiba halkaasu ayuu ninkaa ka fahmay niil dheer bu ahaa cumar radia allahu canhu uma qaala linabiyi calayhi salaam cumar baa nabiga ku yihi haada caduw llahi cumayr jaaa mutawashixan sayfa nebi alla waxaa yimi cadowgii ilaahay cumayro seefna ku gaadhan ku taagan oo markaa jeeni qaatay fa qaala nebigaa wuxuu yihi isagaa cid walba ka sayid calayne adfilhu calaya bal ii keen buui soo wad faakhada cumar cumar baa wuxuu qabtay bixamaa'ili sayfi seeftiisa qamadkeeda ama seefta daabkeeda halkan qofku had iyo jeer ila meelun bay ka miyir qabtaaye meeshaasina waa daabka xamaa'ilku waa daabka halkaa qofka markaa wax ku dhufan lahaa uu qabto wey ila meel kaloo la qabto ma lahay calaaqadu waa eriyadan yare marka gacanta saa loo geliya inta goobada ah ee sida keebka qorigoo kale ka dhigan halkaasuu qabta oo hadduu la baxo dee aanu kala waxba ku yeeli karaynin cid seeftiisii wuu iska wataa isna wuu barbar socdaa waa askari markaa soo taxaabay soo taxaabay oo dabeedna bahashana daabkeedu hayaa inamari bui nabiga ugalee waay xamaailku halkaas wa adkhalahu nabigu uu soo geliyey falamaa ra'ahu calayhi salaam kolkii uu nabigu ninkii arku saa u eegay ilan isna cumar wuu kasii shisheeyaayo ilaahay baa dee waxyoonaye qaala wuxuu nabigu ihi adliqu yaa cumar cumar ba iska sii daaba waxbaa ku dhegana iska sii daabu meeshu doonaya ha u boodeen udnu yaa cumayr abal soo durub fadanaa wuu soo dhawaaday wuxuu doonayaa inuu sanka ka soo galo aanu waxba ku dhiiran karin wuu ka baahinaya nabiguna nin buruud weyn buhaa calayhi salaatu wasalaam layrkiisu ku shidaya waay markuu soo dhawaado hortiisa soo fadhiistay baa ninkii wuxuu ihi ancimuu sabaaxa ardee subax wanaagsan good morning toodii weeye ma og tahay waar maxaa lagu baryayeni w maxaa lagu baryay maxaa lagu baryay ragow ila beliya baas baa iyagana ka dhex xooglaayo jaahiliyada had iyo jeer qaylo soo yeedha iyo amni xumaa caadi waa jaahiliyada cadam lamn iyo is-aamin la-aan ayaa markaa goor walba waxaa laleeyahay waanu ku kaakacnayo lagu baryayo niyo waagi markaa carabtuna sidanay ahaayeeno cim sabaaxan iyo ancimu sabaaxan waar waa wanaagsan wey subax wanaagsan intaasuu u dhiibay nebiga faqaala calayhi salaam nabigaa wuxuu ihi qad abdalana allahu taxiyatan khayra min taxiyatika wahiya alislaam waar ilaahay qad abdalana allahu ilaahay wuxuu noogu bedelay taxiyatan bariire iyo salaan khayran min taxiyatik salaantaadan aad wadata ka wanaagsanoo wahiya asalaam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu war meeshaad ogeed iyo jaahiliyadii lama joogo miskiinow ninow ilaahay taa wuu naga rarae subax wanaagsantii meesha laguma haye salaan baa lagu haya la soco halkaasuu uga bilaabay horta casharki taa wuu ku hakiyey assalaamu calaykum baa laga rabaa tii hore bedel uma qaala markaasaa wuxuu ihi maa jaa bika yaa cumayr waliyaa maxaa ku keenay cumayrow qaal markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee usluubkiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsane saamiga sarraysa bad arkaysa iyadoo uu og yahay waxa uu la socdo oo uu sheegi doono ayaa haddana mar walba akhlaaqdiisa iyo afkiisu wuu wanaagsan yahay marnaba cidna uhajabi maayo cidna caayi maayo cidna aflagaadayn maayo wuxuunu ka marayaa un wixii la gudban kolkaasaa dabeetana wuxuu yihi uu munaafaqadii buu galao ji'tu lihaada alasiir waxaanu imi kan la haystaha ah alladii fii aydiikum eedee gacmaha ku haysaan fa axsinuu fiihi bal wanaajiya arrinkiisa ninkaa layga erga aqbalo dhaska unaha lai sameeyo wixii dee laga qaadayo takfiid halayga dhimo sicirkiisa de bal ninka arrinkiisa iga hagaajiya inankii baanu imide inankaa dee arrinkiisa ha lai hagaajiyo miskiin buu iska dhigaya dadku siday u yimaadeen u yimid qaala markaa nabigu wuxuu ihi famaa baalu sayf bal seeftan ka sheekee markaasuu meel kale ukacay jidaar buu isku taagay qaala wuxuu ihi qad baxaha allahu min suyuuf ilaahay ha xumeeya seefaha iyaga meel baas allaha ka tuura seefaha iyaga qad baxaha allah allaha xumeeyo min suyuufin seefo seefta iyada allaha xumeeyo wahal aqnat cana shayan miya wax naga dhicisayba sawtiina lala soo kacay maxaad ka sheegi waxa weeye meel kal ma ogtahay yalufu min baciid jiro dheer buu ka soo wareegaya waa nin hadda la daalacanayana sagxadiisa waaya nebiguna sagxadiisuu ka kalumaysanaya wahal aknat cana shaya dee maalintii ragisale beder ee ragga naga soo qabateen de miya wax naga tartayba sawti waxba naga tari weynayde fulowla badanayuman ku dhacnay qaala calayhi salaam markaa nebigu wuxuu yidhi asadaqtanii run ma iiga sheegtay ma aladii ji'ta lahu war waxaad u timid run miyaad iiga sheegtay qaala wuxuu ihi maa ji'tu ilaa lidaalik de wax kale umaan imane taasu marun waxaanu inaan ka lahaysahaa in aan dee soo furto qaala calayhi salaam nebigu markaa runtiibuu u dhiiba wuxu uhi kalla umaad iman saaxiibtaa ninow umaad imanin inaad inanka soo furato bal qacadta waad fadhiisatay anta wa safwaan adiga iyo ninkii safwaane maka joogay waxaa wada fadhiisateen filxijr kacbada dhinaceeda dayrkeeda kacbada ee xijru ismaaciil la yidhaahdo halkaasaa gasheen wa qultumaa waxaad tidhaahdeen kayta wa kayta wa kayta wa kayta waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxa dayntaa ka waranteen oo caruurtiiyo dabeetana waxaad kusoo ambabaxday inaad saas seefta waad soo sumaysay oo kadaayo nin diyaaro aniga igu socday baa dee ahayd xiisadii ay soo wada qaateen buu dib ugu celiyey casharkii uu hore usoo dhigtay buu ugu celiyey waaya markaa mucjisu ku ifxaamiyey wuxuu dhaarad uga dhigay oo uu ku aamusiiyey mucjiso ilaahay bartaa marka ay taagan tahay ayay wash ka tiri ninkii kii uu ku socday oo sirtiisii haya gacantana ku haya dilina kara ayuu hor fadhiica meel kale markaa uma furnaa ama uu islaamaya ama waa la dilaya warkiisu halkaasu ku dhammaaday faaslama cumayr faadu tufiid atartiiba maca tacqiib waxay tusinaysaa markiiba inuu go-aankaa qaatay had iyo jeer ragga sharwadeenkaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaali jiray bal tamartiisan xagga sharka u isticmaalayo si dhinaca khayrka ugu isticmaalo in la heli karo markaasa abijahal iyo cumar bin khaaab iyo raggii ayuu dee ku fikri jiray nebigu inuu islaamo ragna way ilaahay wuu soo hanuuniyey dee kii aanal hanuun uqadarina sidii uu ku socday marka ninka qawiga sharka ku ah hadduu khayrka si miyir qabta u aqbalo khayrkana awood buu ku yeelanaya khayrkana dhinaca kale uga baxaya haddana markaasuu islaamay waa shahaatay kol hadduu ashahaatayna lama sii dabagelayo oo lama odhanayo madaxweynuhu dembi ka galayo lama odhanayo khiyaamatulcudma khiyaamo qaran buu galayo waxaan saamax lahayni ma jira kol hadduu halkaa kaarkaa qaatay uu nabad galay diintiisii iyo naftiis naftiisii iyo maalkiisiiba uu badbaadi wa qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan nahay nukadibuka waanu ku beenin jirnay bimaa taatii bihi waxaad noola timaado oo min khabari samaai samada warkeedaa baan kugu beenin jirnay wamaa yanzilu calayka min alwaxyi waxyiga kugu soo degana waanu beenin jirnay laakiin maanta cidi ku beenin kari mayso wa haadaa amrun arinkaasi wuu jiray buuri arinkaasi mid dhacay weeye aanu aniyo ninkaasi isla soo qaadno lam yaxdurhu goobjoog umu ahayn ilaa ana wa safwa aniga iyo ninkii aanu sheekaysanay labada yadaasoo quraa maqlaynay wax kale oo maqlaya ma jirin sidiina waan ku soo ambabaxay cid warka ku soo gaadsiisaana igama soo horeynin warku wuu dhan yahay in ilaahay uu ku waxyoonayo taar kugu xidhanya gartay bu saacaddaa laga bilaabo wuu islaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka daahirkoodu eegayaaye dee waa laga aqbalay wuu ka aqbalay markaas fa qaala calayhi salaam nebigu markaa wuxuu uhi faqihuu akhaakum fii diini waqra'uuhu lqur'aan waadliquu asiirah waxau i faqihu akhaakum walaalkiin fahamsiiya fii diini diintiisa markii hore diinta wuu diidanaa iminka waa diintiisii imikana darigii hore cadow buu idiin ahaaye waa walaalkiin iminka intaasay ku joogtaaba hadduu dadlaayey iyo hadduu xoolo dhacay iyo hadduu wax caayay wixii o dhan waa la soo dhaafay waa walaalkiin iminka inama almuminuuna ikhwa war waa walaalkiine diintiisana fahamsiiya wax uga sheega wixii daruuriyahe cibaadadu kaga ansaxaysa islaamnimada markuu ashahaato wixii laga doonayo u sheega qur-aanka kariimkaana uu akriya wuxuu ku cibaadaysan lahaa waadliquu asiira inankiisii wahabiye aynu ka haynayna u sii daaya intaasuu isugu daray facaada cumayr cumayr baa u noqday ilaa maka wa adhara islaamah islaamkiisiina markaasuu muujistay ninkii cumayr la odhan jiray ee usoo ambabaxay inuu nebi maxamed dilo wuxuu ku noqday ninkii safaan ibnu umaya isagoo islaamahoo calankii islaamka sidoo dacwadii faafinayo khayrkii wada oo dee aan markaa islaamkiina ku dhaadanayo o inuu tolleeya dareemaya markaas de hidaayada ilaahay waa taa saa darteed waa maxaabiista xusida mudnaa waxa weeye dadka ka faa'iiday maxaabiista ilaa raadkii maxaabiistaasi ay reebeen iyo taariikhdii baa la xusaya marka ninkani dee maxaabiistaa uu ka faaideeyey inankiisaa la qabsaday saas wey waxaad halkaa ka arkaysa cafiska rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo xilmigiisa iyo dulqaadkiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan iyo ujeedadiisu say u saraysay rasuulka sala allahu calayh wasalam inaanay tiisu u darnayn ta islaamka iyo diintuna ay u darnayd wa min alasra casharada iyo waa nataaij wa cibar waxyaaba laga faa'iidaysanayo qisadan ayaa ku jira raggan iyaga maxaabiista ah ila wax waloo taariikhda dhacaado cibrooyin iyo casharo laga faaiday duruusun waa cibar min hadihi alqisa casharadaynu ka qaadanaynu wadaa waa min alasra dadkii la haystayaasha waxaa ka mid ah abucasiis ibnu cumayr ninka magacaa kunyadiisa la ydhaha akhuu muscab ibnu cumayr muscab ibnu cumayr oo dee raggii hore u islaamaya aada loogu dhibi jiray maka ayuu la walaalyahay markaasaa dabeedna muscab walaalkii ninka abucasiis la ydhaha waa la qabtay maxaabiistii bedar buu ka mid yihi o mara bihi akuuhu walaalkiibaa soo maray walaalkii muscab ayaa soo maray iyadoo lagu hayo madiina ayuu soo maray muscab faqaala wuxuu ku uri liladii asara kii hayay ee soo qafaale gacanta kusoo dhigayoo haya ayaa wuxuu ku yidhi muu odhan walaalkay iisii daaye markaa ninkii isaga ahaa ayaa uu soo maray faqaala liladii asara kii uu soo kii kafaashay baa waxa uu ku yihi shudaydaka bihi bal ya ha shudyadaka bihi ha saasuu ku yihi gacanta ku adkee ninkaa isaga ah sii daynina xeji iga yaqaldee ninkaa isagaa ku adkee bu ku adkee eeg wuxuu eegayay waa walaalkiio dee kol hadday maanta is arkeen wuxuu eegayay inuu ka uga ergeeyo war bal u yar nafisiyo ninkan walaalaanu nahaaye inuu uga ergeeyaabuu eegaya markaas isna wuxu uhi shudyada ka bihi war ku xiji fa inahu mawdaatu mataacin lacallahaa tuftii hooyadii baa lacag lahoo way furane intaasuu udhiibay naxariis meesha ma taclo fainahu mahwiya daatu mataac hooyadii annaga agoo lacag bay leedahay lacallahaa tuftiih way furan doonta faqaala lahu yaa akhii haadihi wisaayatuka bi wuxuu hi yaa akhii walaalkayow haadihi wisaayatuka bi war masaasaad igu dardaarmaysa warya ar waxaad igu dar walal maanta ma waxaasaad igu dardaarantay buui sidii baanay u dhacdayba oo uma bacafat ummuhu ummu hooyadii waxay soo dirtay bifidaa'ihi arbacata aalaafi dirham madax furashadiisii afar kun oo dirhama ayay soo dirtay male waa naxariisu heli maysa laa tajidu qowma yuminuuna billahi walyowm alaakhir ila akhir laaya waaya hadduu muscab sidaa ka yeelay nebiguna adeerkii cabaas muxuu ka yeelay inagana waxaa la odhan lahaa dariya unsura inagu waxaan taaganay tii ahayd unsura khaaka aaliman aw madluuman tii hore ee laga guuray ee islaamku uu nasakhay tiibayn taagana tii uu nebigu ku fasirayba mari maynaba ee uu xadiidkaa ku fasiray tiyada umaynaan dabiqin laakiin ta horeynu dabiqaynaa jaahiliyada ka ugu iimaan weyni dadka waa ka isyaraha iyadoo wax soo haraaciyaya isyar xejiye ee muddo yara adkayste marka dambe idhaahda sankaagoo qurmay lama gooye ninka ha loo gurmado aakhir wuxuu doona ha sameeye maxaynu de xalunaan gaadhno amahmaheni ayuunbu odhanaya hadduu wax dilo oo kan sameeyo war mujrimka mujrimka abaalkiisa hala mariyo mujrimka wuxuu sharcigu yihi hala mariyo ma odhanayo laakiin aakhirka xagga kalea laga soo wareegaya marka muddo qofku sir caabiyo wa min alasra alcabaas ibn cabdilmualib camu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waxaa ka mid ah dadkii la haystayaashaha nebi maxamed adeerki oo cabaas kaana qad kharaja lihadi alxarb dagaalkan wuu usoo baxay mukrahan iyadoo lasoo qasbay wuu islaamay dabeedna iyaga lafdigoodu dad islaamay bay ku xisaabtameen inay ku gabadaan ama ay qasabba kusoo howlgeliyeen sidii markii dambe la ogaaday isaguna uu sheegay waktigaa islaam buu ahaa cabaas dagaalkan ayaa loo soo kaxeeyey mukrahan iyadoo lasoo qasbay walamaa waqaca fi lasr kolkii uu ku dhacay xabsigan ama qaadashadan kolkii siaan loo qabtay la kaxeeyey alaba minhu fidaah uliba minhu fidaau nafsihi wabnu akhiihi caqiil bnu abi aalib waxaa laga doonay in uu furto naftiisa iyo inankan uu adeerka u yahay caqiil ladhaa oo isna kamida maxaabiis nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waryaa cabaasow dee naftaadana furo weliba inankan isaga ah ee aada soo lugoyse eed soo kaxayse dee caqiil laydhaa in abi aalibna isagana ka bixi labadoodiiba faqaala wuxuu ihi calaama nadfacu ay calaamaa nadfac maxaanu u dhiibaynaa dee maxaanu bixinaa maxaanu waxu bixinaynaa waqad istukrihna cala alkhuruuj iyadoo dee na lagu soo qastay inaanu soo baxno waana lasoo qastay ikhtiyaarkumaanaan iman halkan waxaanu ahayn raaf waana lasoo raaf raaf baanu ku nimi faqaala calayhi salaam markaa nebigu wuxuu ihi laqad kunta fi daahiri calayna muuqaalka annagun baad cagsi nagu ahay laqad kunta calayna annaga dhibkayaga iyo duulimaad baad nagu ahay fi daahiri sida muuqata war muuqaalkaagu anagu waxa kuu hooseeya allahu aclam ma garanayn laakiin inaad cadow la socoto o aad dhankaa ka soo jeedun baanu arkayn faukidat minhu fidyatu nafsihi wabnu akhiih waxaa laga qaaday madax furashadii baa isagii laga qaaday waanu bixiyey tii walaalkiina inaku adeer faukidat minhu fidyatu nafsihi wabnu akhiih wa fidyatu ibnu aki ibni akhiih labada buu isku daray cabaas nebiguu ka shubay calayhi salaatu wasalaam adeerkay ha ahaada bu inan kan caqiilna ha ahaada ninkii abu aalibkii ila soo dadaalay uu dhalay laakiin maanta mujaahidiintaas arinka gacanta ku haya xeer iyo heshiis baa laga leeyay gacmo maran baa lagu xeertay warku waa dhan waay uma qaala lirasuuli sal allahu alayhi wasalam marka u calaan calay cabas isagoo beerlaxawsi wala nebiguu ku yidhi laqad taraktanii faqiira qurayshin maa baqiit wallaahi waxaad iga dhigtay ninkii quraysh ugu faqiirsanaa inta noolaha inta waktigayga iga hadhay kii ugu faqiirsanaabaad iga dhigto wixii yalaan ku shaqaysan lahaa en warwareejin lahaa oo adigaa iga xayuubiyey laqad taraktanii faqiira quraysh ayaad iga dhigtay qurayshka maanta ugu faqiirsan maa baqiik macnaha wuxuu iska dhigayaa wuxuu hayeyba inuu intan yahay wuxuu hayeyba yamxeeruu bilaabay isna tii tii ninkii hore cumayr oo kalea ku dhacday cabbaasna qaala markaa nebigu wuxuu ihi kayfa maxaad saa odhanaysa waqad tarakta liummi lfadli amwaala waqulta in midtu faqad taraktuka haniya war maxaad saa odhanaysaa waqad tarakta adigoo uga yimi liummi lfadli xaaskaaga umulfadli laodhan jiray waxaad uga timid amwaalan xoolaad uga timi waad la soo dardaarantay weliba waxaad ku tidhi wa in midtu haddii aan dhinto faqad taraktuka waxaan kwaan kaa tegey haniyatan adiga oo qaniyad ah kiish weyn oo dahaba sawta halkaa ku aasteen adigii islaanta dabeetana aad tihi maanta haddaan tago oo aan alla haddaan allaysto oan aakhiraysto intaasu idinku filan quraysh o dhan adaa ugu qanisan miyaanad saa odhan quraysh oo dhan baad ugu qanisantahyna islaantii waad kula soo dardaarantay quraysh oo dhan inaad ugu faqiirsan tahayna waad sheeganaysa bal ka waran labadaasay isu qabanayaan ilaahay baa wuxu uhi caalim lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liyaclama an qad ablaquu risaalaati rabbihim wa axaata bima ladayhim waaxsaa kula shayin cadada waa saas wey waa eybka wuxuu ilaahay umuujinayaa rasuul rususha eybka ilahay baa umuujinaya wixii maqan caalim lgayb falaa yuhiru calaa aybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul marka rususha ilahay baa umuujiyey qeybka faqaala cabaas wallaahi wallaahi maa alaca calaa dalika axad wallaahi cid ogeyd inaanay jirin arintaa inaad rasuulkii ilaahay ta waan kusii qancay adeer waxna ogaayoon anigii islaanta ahayn ma jiro isna xikaayadii waa xikaayatu cumayr nafsu xikaayatu cumayr waay wahada alcalam muuqaalkaas calamku waxa weeyaan shayga muuqda bandiirada taagan baa calal ayaa calam laydha muxuu dhiga halkaa camal ba ya camalkaasa wanaagsan kaayaga waxaa laga yaabaa in laga fiican yahi wahada alcamal macnaha shaqada noocaas ama farsamada noocaas salkaa uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ee adeerkii iyo in adeerkii uu nixi waayey waa gaayatu maa yufcal min alcadl walmusaawaa gaayatu maa shay halkii u dambaysa weeye yufcalu la sameeyo oo min alcadli cadaalad iyo walmusaawaati sinaansho ah cadaalad iyo sinaansho halkii u dambaysay wata ah waa falkaa uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ee dadkii ugu sokeeyey iyo kii adeerkii ahaa ee islaamay ma odhanin dacwada loo qaado odaygu inuu islaam ahaa iyo in kale markhaati halkeen adeer aan kaa dayna halkaa waaba lagaa dhaafi haddaad islaam ahayd oo lagu soo qasbay ma u furid albaabka xasban lilbaab albaabku ku xidhayba uu ku xidhay waay fainahu calayhi salaam nebigu lam yacfu camna camahu adeerkii kamuu cafiin wixii lagu lahaa maca cilmihi isagoo ogaa biannahu adeerkii inamaa kharaja mukrahan inuu soo baxay iyadoo la dirqiyey de ilaahay baaba ogeysiiyey lawa kan ogaada isaga islaantiis waxay isku idhaahdeen kan kalena ilaahay wuu ogeysiiyey laakiin muxuu ka duulayaa wuxuu ka duulayaa shubhada waxa weeyaan faman itaqa shubuhaat faqad istamraa lidiinihi wacirdi diintiisa iyo sharaftiisa si uu nebigu u beri yeelo oon loo odhanin munaafiqiin baa ila meesha maraya iyo shaydaani wakaa kii ugu dhawaa u eexdo si aan loo odhanin adeerkii oo gar u lahaa in laga daayo fidyadan buu ku moosay dusha ka saaray isagoo maca cilmihi biannahu inamaa kharaja mukrahan u ogaaday weliba iyaday taasi jirto waqad acfaa kayrahu jamaacatan taxaqaqa lahu faqruhum wuu ka dhaafay nebigu dad kale oo ay caddaatay inay fuqara yihiin maxaabiista ah waqad acfaa kayrah rag kale nebigu wuu cafiyey jamaaca koox buu cafiyey taxaqaqa lahu nebiga ay u caddaatay faqruhum inay fuqara yihiin maxaabiista qayb kale oo ka mid a ayaa markii la warwaraystay ay dacweyeeneen xama haysano sidan cabaasba u yidhi xama haysa markaasuu yihi waxa ma haysataan dee markuu nebigu xaqiijiye inaan waxba haysan iska sii daayay marka isagoo dad kale cafiyey qaar maxaabiisu sii daayey ninkii aynu soo marayne sacad dee uu kii kale usii daayey adeerkii dhad buu ku siiyey fahaakada alcadlu sidaasaa maaragtay cadaaladdu waa saas walaa qaraabata wax lala yaabana maaha qariib iyo qaraabato mushkilad ma jirto wax lala yaabo maaha fadalika adabu qowlihi tacaala aayadan qur-aanka ahi adaabta ay bartay qofka islaamkaa weeye adaabta qofka islaamka ah ee aayadan soo socotaynu akhriyayna ay barayso adaabtaasuu abaqaha arasuulu sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqasd shuhadaaa lilah walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni waalaqrabiin aayadaasaa ilaahay uu saa yidhi subxaana watacaala suuratu nisaa ku jirta boqol iyo shan iyo soddon yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo rabbi u yeadhay hadday doonaan ha joogaan kunuu qawaamiina bilqisd noqda kuwo cadaaladda ku toosan qawaam kuwo cadaaladda ku toosan noqda shuhadaaa lilaah markhaatiyaal alla dartiya noqda shuhadaa laa liqabiilatikum walaa liasdiqaa'ikum walaa lishurakaaikum bal lilaah shurako macnaha shuhadaa markhaati ilaahay darti waa amaana amaano weeye markaa shahada shuhadaa lilah markhaati ilaahay daraadiya noqda walow calaa anfusikum naftiinabaa ku markhaati kacdeen aw ilwaalideyni labadii idin dhalay walaqrabiina iyo dadka isxigtaan ciddaa ku markhaati kacaysa naftaada ha ahaato waalidkaa ha ahaado walaalkaa ha ahaado iyo xigtadaada saasaa markaa waa markhaatigii garsoorkiina waa lamid goor goormaad naftaada ku markhaati kici kartaa walow calaa anfusikum huwa aliqraar waa inaad naftaada qirato oo tidhahdo waxaa iyo waxaa miyaa la isku haystaa anaa qabada aanu waxba deerifayn ilan haddii aad deerifo qarsato maalin kale aad markaa wixii uu kugu soo bixi doono aad ka liidatee waanaad iska muujisataa oo aada naftaada ku markhaati kacdaa macnaheedu waa inaad qirataa wey sidaas adaabtaa wanaagsanee qur-aanku ina baray buu nebigu raacay wa min alasra dadkii lahaystayaashaa waxaa ka mid ah abucizat aljumaxi ninka magacaa laydhaah ashaacir kaana shadiid aliidaa lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu aada u dhibi jiray bimakata buu ku dhibi jiray falamaa usira qaal mar alla markii la qafaashay baa wuxuu yidhi daxunbay ku alla taqaanaayo kolkii dhab la siiyey baa wuxuu yihi yaa muxamed innii faqiirun waduu ciyaal waduu xaaja qad caraf qad caraftahaa famnun famanna calayhi fadla min ninkan wuu calaalcalay dhulkuu isdhigay aa maanta hala i tijaabiye buu leeyahay kolkaasaa wuxuu ihi ya muxamed inii faqiir faqri bay ku meeraysatay faqiir baan ah waduu ciyaal caruurna waan leeyahay waduu xaajatin baahi adag bay haysa qad caraftahaa waad garatae oo waad ogtay adba intaas inay haysatee famnun faimaa manan bacdu waimaa fidaan xataa tadaca alxarbu awsaarahaa wakaa famnun dee iska igu galladaysa bu igu galladayso iska sii kaydaa famana calayhi fadla minhu markaa nebigu wuu ku galladaystay isaga oo dheeraad ay ka tahay marka taa macnaheed waxa weeyaan intii uu dee la tashaday asxaab markan ma iska sii daynaa tani waxaa ogtii buu inaga galay o waxaana la rajaynayaa ina cashar u noqoto tani bal aan tijaabino saasaa markaa dabeedna asxaabta ula tashanaya soo jeedintiisaase iyaguna ka aqbalayaan wuxuu nebigu rabaabay iyo wuxuu diidan yahay way kala garanayaan asxaabta ridwaanullaahi calayh marka si daacada uu wax uga codsado way dareemayaan kolkiiba mujaamaladana ma aqoon nebigu calayhi salaatu wasalaam oo had iyo jeer intuu yidhaahdo waxaa hala sii daaya ama qofkaa waxa hala siiyo muu ribdhi jirin oo laba saxeix muu ahayn hoosta kamuu ribdhi jirin intuu iska sii daaya hebel intuu idhaahdo macnaheedu ma ahayn kugeejiya kugeejiya ma ahayn nin saxaabii maruu yihi maad noo ishaarta oo nebi maxamed oo maaragtay kolkii caynkaa iyo caynkaa maxaa dee noogu sanqan weyday wuxuu ihi ambiyada looma ogola yaclamu khaainat alacyuni wamaa tukfi suduur isha sanqashadana looma ogolaa naga wax iyagu waa wax cadowa ambiyada alcitaabu fi lfidaa canaan ilaahay ummadii uu ku canaantay madax furashadan la qaatayna bala qur-aanka dhexdiisa suurat lanfaal suurat lanfaal ayaa ilaahay waxa uu ayiday sidii cumar uu maaragtay yidhi ayaa ilaahayna uu maaragtay cumar baa ilaahay ku raacay cumar baa wuxuu ihahdaa waafaqtu rabbii fii kada intaasaan ilaahay ku waafaqay waana runtii manaa hadalka markuu cumar yidhi buu qur-aan soo degay laakiin hadalka cumar dee qur-aankaa ka horeeyey oo qur-aanka ilaahay waa sifo uu leeyaho azaliya sidaa darteed cumar waxa i waxba ha ka qaadan nimankana laah marka qowlkii cumar iyo qur-aankaas waafaqay nebiga waa lagu canaantay calayhi salaatu wasalaam madax furashadan uu ka qaatay waa si canaan aan lagu fogeynaynin laga saamaxayo laakiin casharadeeda ay ka qaadanayaan lamaa tama alfidaa anzala allahu fii shani madax furashadu kolkay ay dhammaystiranta ayaa ilaahay qur-aankan uu soo dejiyey ma kana linabiyin an yakuna lahu asraa xataa yudkhina fi lard turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim lowlaa kitaabu min allahi sabaq lamasakum fima akhadtum cadaabun cadiim ilahay baa wuxuu ihi ma kaana linabiyin nebiguma habboona an yakuuna lahu asraa inuu maxaabiis iska haysto xataa yudkhina fi lard ilaa uu dhulka ku cidhiiri geliyo ilaa uu dhulka ku cidhiiri geliyo oo dhulkan ay isku kala bixinayaan gaaladu ay cidhiiri galaan halkay idinka cidhiiriga idin gelinayaan ilaa iyagu cidhiiri galaan ma haboonayn maxaabiis laga hayo waa in la laayaa dee turiiduuna turiiduuna carada dunya badeecadda adduunyada rabtaan bagaashkeeda adduunyada bagaashkeeda iyo wixeedan yara muuqda ayaa doonaysaan miya wallahu yuriidu alaakhira ilaahayna aakhiruu doonaya iyo diinta ilahay inay hoogeysato wallahu casiizun xakiim ilaahayba awood iyo xikmad baleh waaya markii taasi ay timid dabeedna wax in loo xalaaleeyey ayaa la muujiyey lowlaa kitaabun min allah haddaanu qoraal ilaahay xaggiisa sabaqa horumarin qoraal alle xaggiisa ka horumaray haddaanu jirin oo in loo xalaaleeyo qaniimada dadka muslimiinta ah labasakum waxa idin taaban lahaa oo idinku habsan lahaa fii maa akhadtum waxa aa qaadateen daraaddii cadaabun cadiim cadaab weyn ayaa waxa aa qaadateen daraaddii idinku dhici lahaa laakiin ilaahayba hore wuxuu u qoray dadkan muslimiinta inuu qaniimada u xalaaleeyo waay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi wa uxillat liya alqanaa'i qaniimada la ii xalaaleeyey ummadihii iga horreeyena xalaaluma ahayd kadalik fidaagana waa loo xalaaleeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ilaahayba u baneeyey marka waxa weyaan arrinkii habboonaa maydaan yeelin laakiin kan dambena alla idinka aqbal marka waa laba ummadood ummadii islaamkana sidana ilaahay ugu canaananaya uu leeyahay maxaa uga dhinteen maxaa ugu naxariisateen baa laleeyahay kuwan kale ee la leeyahy gawda ka saaro ha u naxariisanina waa ummad kale un iyana labadaba ilaahay baa wada abuuray marka xuquuqul insaankooda noocana kuwan xuquuqul insaankoodu waxa weeye kol hadday xaqoodaa wuxuu noqday kol hadday shaydaan la soo safteen walaa zaaluu fii safi shaydaan hadday shaydaanka la safan yihiin kol hadday ilaahay iyo rusushiisii iyo mu'miniinta iyo diintiisii hor taagan yihiin oo ilaahay isku dherariyeen in wadada laga duwaaba istahayla oo lasii eeganin dee ila waxay u adeegayaan baliyo baas naha subxaana ilaahay wuxuu diiday can itikaadi asra in addoommo la yska haysto qabla alifkhaam intii aan la cidhiidhi gelin fii qatli aladiina yasuduuna can sabiili illaah kuwa jidka ilaahay hor joogsanaya dilkooda intii aan lagu cidhiidhi gelin macnaa layntooda waa in lagu cidhiidhi geliya wayamnacuuna diin allah diinta ilaahayna waxay u diidayaan min alintishaar inay faafto jidkii ilaahay bay fadhiyaan diintii ilaahayna caalamka gaadha iyo ciddii xaqu lahayd bay u diidan yihin waa dhuljiif waa jidgooyn ilahay iyo diintiisiiba diintiisii iyo xaqii bay jidgooyn yihin wacaaba bacd wacaaba bacd almuslimiina calaa iraadati caladi dunyaa wahuwa alfidya waxa uu ku ceebeeyey rabbi muslimiinta qaarkoodna in ay doonayaan adduunyo oo fidye ah wacaaba wuxuu ku ceebeeyey bacd almuslimiin muslimiinta qaarkood calaa iraadati caradi dunya adduunyada inay dooneen oo ay jeclaysteen rasuulka adduunya doon maayo sala allahu calayhi wasalam laakiin soo jeedintan de asxaabta qaarkood baa soo jeediya isna uu ka aqbalay waayo fidyada ay dooneen wey walowlaa xukmun saabiqun min allah kitaabku waa xukumkaa haddaanu ilaahay go-aan hore u gaadhin oo ah anlaa yucaaqiba mujtahida cala ijtihaadi cid dadaashay inaanu dadaalkeeda u ciqaabeyn kol hadduu qofku daacad yahay dadaalkiisa haba ku gefe looma ciqaabo oo nebigu waa kii lahaa lilmujtahid idaa asaaba ajraan wa idaa akhdaa lahu ajru waaxid isagoo daacada kol hadduu qofkani ijtihaaday haba qaldamee wuxuu leeyahay hal ajri marka qoraalkana wuxuu sheegaya anlaa yucaaqab inaanu ciqaabin ama inaanu ilaahay ciqaabaynin mujtahidan cala ijtihaadi goorma maadaama almaqsadu khayran haddii damaynta maqsadkiisi hadafkiisa iyo ujeedadiisu qofkan intay sax tahay maaha hadduu wax kharibayo khiyaameynayo waa hadduu daacad yahay lakaana alcadaab cadaab baa jiri lahaa laakiin ijtihaadkiinoo daacada idinka oo nebi maxamed uhiilinaya iyadoo ilaahay hore usii qoray kolleyba in loo xalaalayn doono daraaddeed waa la idiin baneeyey uma abaaxa lahum alakl ilaahay inay cunaan buu u xalaalay min tilka alfidya madax furashada ah waaya almabniya akhduhaa cala anadari asaxiix ee qaadashadeeduna ku binaysan tahay fikirka saxda ah almabniya akhduhaa qaadashadeedu waxay ku salaysan tahay cala nadari saxiix eegma saxa manaa fikir saxa bay asxaabta soo jeediyeen fikirkaa saxdaa maadaamay ku salaysantay iyo qasad iyo daacadnimo waa loo xalaaleeyo iska culalaadey wa haada min aqwa aladila waa daliilada kuwa ugu xoog badan calaa sidqi nabiyina calayhi salaam inuu nabigeenu run sheegayo fii ma jaaa bihi wixii uu la yimi canaantan ilaahay suuraddan uu ku canaantay waxay caddaynaysaa nebi maxamed ummadaynu run sheegay waxyiguu keenayna uu xaq yahay wahada min aqwa aladila canaantani wa hada alcitaab canaanta nebi maxamed qur-aanka lagu canaantay isaguna aanu qarin uu inoo sheegay waa daliil weyn oo tusinaya calaa sidqi nabiyina calayhi salaam nebigeenu inuu ku run sheegayo fii ma jaaa bihi wixii uu keenay kow oo siday canaantaasi markhaati ugu tahay nebiga siday u cadaynaysaa inuu nebigu run sheegayo waa sida soo socota liannahu low kaana cindahu haddii qur-aanku agtiisa uu ka yimi maa kaana yucaatibu nafsahu dee naftiisa kumuu canaanteen calaa camalin camila camal uu sameeyey binaaan isagoo cuskanaya calaa ra'yi kaiirin min asaxaaba in badan asxaabta ka mida ra'yigooda isagoo qaata hadduu qur-aanka isagu shaygan hadduu iska abuurtay waa siday gaalada u yidhaahdeen te wixii isaga dhaliil ku ah dee muu sheegeen wixii dhaliil ku ah muu sheegeen oo naftiisa dee muu canaanteen sidan dee qur-aanku uu canaantay iyadaoo weliba waxa lagu canaananayaana uu yahay fikrad in badanoo asxaabtii intay soo jeediyeen uu ka qaatay asxaabta in badan baa fikrada soo jeediye markaasuu ka qaatay laakiin waa tan lagu canaantay canaantan in ilaahay xaggiisa ka timo isaga aanu ka imanin shaygani iyo waxyigan ayay muujinaysa ila wuu kala shaambayn lahaayo wixii cagsi kuwaab iska dayn lahaaye waa arintii caaisha ay ka waramaysay radia allahu canha oo waxay lahayd nebi maxamed haddii uu maaragtay qur-aanku dee isagu keenay wixii isaga wax ka sheegayuu ka reebi lahaa laakiin ilaahay baa wuxuui yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wixii ilaahay xaggiisa lagaaga soo dejiyey oo dhan dadka gaadhsii sidii buu inagu soo gaadhsiinaya markaasaa canaantan aayaadkan canaanta sheegaya ayuuna soo gaadhsiiyey kadalik arrimaha xasaasiga ah isaga iyo qoyskiisa la xidhiidha ayaanu nabigu qarin kari jirin calayh salaatu wasalaam id taquulu liladii ancama allahu calayhi waancamta calayh amsik alay amsik calayka zawjak watukfi fii nafsika ma allahu mubdii watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaa falama qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha waa qisadii isaga iyo ehelkiisa dhex maraysa bal ka waran dadka u sheeg nebi maxamedow ninkii aada xoraysee zayd markii aada ku muslaxaysay islaamtiisa xaaskiisii uu doonayo inuu furo ayaad lahayd iska hayso adigoo ogsoon inuu furi furi doono dabadeed agu aada guursan doonto laguu sii sheegay markaasaa waxaad naftaada ku qarinaysay wax soo bixi doona asraartaasaa maaragtay iyo dee suuratu taxriim haddii aada bilowgeeda akrido iyadana iyadana waad arki karaysa waaya taasina saasay maaragtay daliil u tahay waqad wacad allah ilaahay wuxuu u ballan qaaday alasra dadkii gacanta lagu haya maxaabiista ahaa aladiina kuwaasoo yaclamu fii quluubihim khayran qalbigooda khayr uu ku ogaaday ee qalbigooda khayr ku jira rajo wanaagsan qaba wuxuu ilaahay u yaboohay bian yuutiyahum inuu siiyo khayran wax ka wanaagsan mimaa ukida minhum wixii laga qaaday adduunaha wayakfira lahum uu dembi dhaafo qur-aanka soo degayay xataa qayb bay ku lahayeen maxaabiista ilahay uu kula hadlayo iyaga qayb lagula hadlayo ayay ku lahaayeen oo la leeyahay nebi maxamed oo bal iyagana qur-aankaa ku akri oo wacdiga wax ka sii oo hala badbaadiyo yaa u qaadan inuun dad laga raynayo keliye dad badbaadadooda loo socday ina inay yihiin ha dareeneen marka qur-aankaa ilaahay uu kula hadlayo ku dul akri haddii markaa ilaahay qalbigooda uu khayr ku ogaado inay towbad keenayaan oo ilaahay ay usoo noqonayaan ilaahay adduunkii laga qaadayna wuu bedeli dembigii ay galeenna wuu ka dhaafay sidaa ugu bushaaree diin iyo dunyaba way heliye u bushaareedaani marka maxaabiistii baa lagula hadlaya aayad nebiguna uu gaadhsiinaya fariintida wey rasuulku sala allahu alay waslm ammaanada qul haadihi alkalimaat iyo fariintan risaaladan u sheeg lilasra qul yaa markaasaa ilahay waxa ui yaa ayuha anabiy nebi maxamedow qul waxaad ku tiraa liman fii aydiikum min alasra maxaabiistaa gacanta ku haysaan waxaad ku tidhaahdaa in yaclam illaahu fii quluubikum khayraa ilaahay hadduu qalbigiina khayr ku ogaado yu'tikum wuxuu idin siin doonaa khayran wax ka wanaag badan mimaa ukida minkum wixii laydinka qaaday min alfidya fidyadii laydinka qaaday wax ka wanaagsan fidaagii ayuu idin siin doonaa wayakfir lakum wallahu afuur raxiim dembigana wuu idinka dhaaf iyo godobtii hore gasheen iyo muxaarabadii iyo dagaalkii islaamka la gasheen adduunyada way idin heli diin wanaagsanna way idin heliyo dembi dhaaf ilaahay usoo noqda waanadaa gaadhsii wacyigelintaas waa maxbuuska sidiisa waa in la toosiyaa in la dilo maaha waaya sidii baanay u dhacdayo berigii dambe ayaa cabaas dee waa kii isagu islaamay markaaba islaamka ahaa o raggii dee aayadani wixii ay markaa faraysa yeelay buu noqday cabaas waxna laga qaaday dabcan waxna wuu tirsanayy isagoo islaama in lagu yara adkeeyey o markaasaa dabeed maal badan ayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam beri dambe xagga iyo baxrayn iyo uga yimi wadamadii islaamka ufiday kolkaasuu cabaas yidhi dee khayrkii ilaahay uu noo ballan qaaday nafti ee la yidhi waxaa laydin siin doonaa yu'tikum khayran mima ukida minkum khayrkii dee waa sugayna markaasuu yihi waayo lacagta halkaa toonsan ee dhururida ah bal intaad kari karta ka qaado nebiguna umuu yaraynin be dee go-iisiibuu odaygu dhigtayoo markaasuu aada uga buuxiyey afarta daraf buu ka xidhay dhururi bal ka waran haday noor ahaan lahayd bay sahlanaan lahayd wuxuu doonay markaa inuu qaado uu qaadi kari waayo markaasuu i adeer iga jar sida had iyo jeer xamaalku u ihahdo joonyada iga jar adeer caawiyo isa markaasuu i laguu saari maayo wax u maciini karaana ma jiro laa yusaaciduhu axad fii xamli lfuluus qof saacidi karaa ninkaa ma jiro waaya miyaya aamusteen bu dabeed bar buu iska daadiyey haddana uu isku dayey inuu maaragtay qaado uu qaadi kari waayey markii dambu haddana bari iska daadiyey bahashiyo buuxduu dabeedna hoosta ka galay oo dirqu ku hinjiyey kolkaasuu dabeed cabaas nabiga caleyhi salaatu wasalaam kakanaantii maalka adeerkii ku kana kanaabuu saa usii eegay isagoo la difdiflaho markaa aada u xamaalaya la ildaran ayuu eegay marka wuxuu lahaa maalkii la iga qaaday mid ka badan baan helay o ballantaa ilaahay waan helay taa dembi dhaafkana wayakfir lakumna waan sugayaabu adduunyadii helayo de anigaa cuurte taa ilaahay uu ballan qaadayna waan sugayaabu ila ilaaha ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ballantiisa ilaahay kama baxo iyo rasuulku sal allahu calayh wasalam wuxuu marka sheekhu yihi wa hadihi lqaswa dagaalkan isagee beder hiy alatii acaza allahu biha alislaam waa ti ilaahay islaamka uu ku xoojiyey waqawaa ahlah ehelkiisana uu ku xoojiyey wadamaqa fiihi shirk madaxa gaalnimadana wadamaqa fiihi wuxuu ku burburiyey ashirka gaalnimada wa kharaba maxalah meeshii uu shirkigu deganaana waa kharaabiyey maca qilati lmuslimiin iyaday muslimiintu maalintaa yaraayeen wa kasrati caduwihim cadowgoodana uu badnaa cisigana ilaahay uu keenay haddana fahiya aayatu daahira waa mucjiso weyn oo muuqanaysa calaa cinaayati illaahi tacaala bilislaami wa ahlih siduu ilaahay u ilaashanayo islaamka iyo ehelkiisa siduu ilaahay u ilaashanayo cinaaya ilaahay baa ilaashanaya islaamka iyo ehelkiisa maca maa kaana calayhi alcaduw iyadoo cadowguna wax badan uu haystay min alquwa oo awood ah bisawaabiq alxadiid xadiidkii cududa lahaa ee xeesha dheeraa iyo walcudda tiradii diyaargarow walcudati kaamila iyo diyaargarow dhammaystiran macnaa xadiid culus iyo cuddo kaamila macnaha tiro waxaan leeyahay diyaargarow culus ayay lahaayeen waalkhayli lmusawama iyo fardo lasoo naaxiyo xoogaystay waalkhuyalaa azaahida iyo kibir kordhay intaasoo dhan bay wateen cadowga xadiid culus bay wateen diyaargarow culus bay lahaayeen gaadiid lasoo naaxiyo lasoo adkeeyey lasoo tababaray iyo khuyalaa zaaida kibir ay isqaadqaadayaan ay ku faanayaan waxan walidaalika qaala allah ilaahay baa wuxuu yidhi mumtinan calaa cibaadi isagoo addoomihiisa u madno sheeganaya muminiinta bihaada nasi gargaarka ugu madno sheeganaya wuxuu yihi walaqad nasarakum allahu bibadr ilaahay beder buu idiin heliye waantum adilla idinkoo liida idinkoo yar oo itaal daran ay qaliilun cadadukum tiradiinaa yarayd litaclamuu ana nasra inamaa huwa min cindi illaah si aa ogaataan gargaarku inuu ilaahay xaggiisa ka yimi fahiya acdamu ghazawaati lislaam islaamka dagaaladu galay tii ugu cuslayd bay ahayd ugu weyn id bihaa kaana duhuuru islaamku tanuu ku muuqday wa bacda wuquucihaa intii ay beder dhacday kadib ashraqa cala alaafaaq nuuru jihooyinkao dhan nuurkii iftiinkaa ukala islaamkaa u kala baahay faqad qutila fiiha waxaa lagu dilay min sanaadiidi quraysh quraysh madaxdeedii baa lagu dilay man kaanuu alacdaa alalidaa lilislaam cadowgii laduudka ahaa ee islaamka sutira u hayay ayaa lagu dilay alcaduwu laduud waxa weeye cadowgii nagta ahaa ayaa lagu laayay wadakala arucbu fii quluubi alcarabi alaakhariin argagax baa galay carabtii kale qalbigooda casharaa loo dhigay fa kaanat lilmuslimiina hayba muslimiintii waxa ay u noqotay haybad weyn ayuu dagaalkani u ahaa bihaa yaksiruuna aljuyuush haybadaasoo colaalka ay ku jabiyaan wayahzimuuna arijaal raggana ay ku naafeeyaan falaa jurm ma wax la yaaba ma laha an shakarana alcaliy اlkariim inuu ilaahay inoogu mano sheegto ilaaha sareeya calaa hadihi اlcinaaya awooddan ummadda islaamka siiyey iyo musaacadadan iyo xoojinta waay wاtakadnaa ywma الnasri fii badr waxaynu ka dhiganay maalinkan beder wahuwa wahuwa asaaricu cashara min ramadaan maalinka toddobiyo tobanaad ee ramadaan weeye waxaynu ka dhiganay muslimiinta haddaynu nahay ciidan maalin ciida natadakaru fiihi nicmat allahi calaa rasuulihi wa cala almuslimiin aynu xusno maalin ciidaho aynu xusno nicmada ilahay rasuulka iyo muslimiinta siiye muslimkii hore iyo muslimka imikaba ila muslimiinta waa isku midune marka waa in yaroo uu kusoo koobay dagaalkan iyo khayrkii uu muslimiinta ulahaa kaalinta qiimaha leh islaamka uu ka galay iyo siday islaamku uxusuusan yihin inuu ciid ugu yahay kadalik yatadakar alcadow adowna saasuu uxusuusan yahay oo dhacdada ay eegayaan oo yuhuudda iyo mushrikiintuba taariikhda iyagana way ugu jiraan oo way ku xisaabtamayaan allahu subxana wa tacaala